bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadyaal maalin faylaha ka dhowaada qodobada warkaan hiraab duhur dhumaanku door korona idaacadda raadiyo baydhabiya sinhayta dhegaystayaal golaha deegaanka degmada waajid ee gobolka bokool oo kulan kuwalidi magaalada may sheeni seerar badan xoogun oo ku jara suuqyada magaalada baledweyne ee gobolka hiiraan golaha abwaanada soomaaliyeed oo farmi indiri ciidamada qalabkoododa ee soomaaliya dowladda dhexe iyo maamul goboleedka hirshabeelle oo baaq ku saari dagaalada ku dareera kabxanla iyo deefow dowladda dhexe ee soomaaliya iyo dowladda masar oo kuwada hadlay arrimo muhiime akhbaaraadka bannaankana dhegaystayaal welibaan ku door korona dowladda turkiga oo badbaadiyey tahriibyaal badda ka jari muddo iyo taalibaan waclan sheekiteegdii ee gobolka dooxada banjashiir duhurfayle dhegaystayaal weliba waa duhurnimo talaadewa taariikhda miilaadiga weliba ay ka beegantaa toddobada bili sagaalaad sanadka lamaada kun labaatiyo kowka intaasay welibahana qodobadii warkaana duhurnimanku door koronaya haddana ka dhowaada dhugunsadayaal warkii duhurnimo faahfaahsan duhurfayla dhegaystayaal degmada waajid ee gobolka bakool weliba ku furmay kalfadhiga koowaad ee golaha deegaanka degmadaas welibana shir gudoomiyahay gudoomiyaha degmada waajid maxamed macalin yuusuf welibana markaas u qeyb galay dhammaan xubnaha golaha deegaanka degmada weliba kulanka diiradda la ka saaray arrimo bulshada amniga maaliyadda iyo sidii markaas aan samaysada lahaayeen maadii golaha deegaanka xeer hoosaadan goone shirka madiha dhamaadi kureed weliba warbaahintaasi kooban la hadlay qaar kumada xubnaha golaha ayaoona ku warbiyeen ujeedka kulanka
geek oo taarigdeeta sagaalka bili todobaad da maalin tilaadeeta golaha deegaanka degmada waajid naybanin qobsamay shirkii kala fadhigii koowaad oo markaasayti shirkaasayti gudoomiyaha gudoomiyaha degmada waajid maxamed macalin yuusuf shirkaasi oo mayla ra-iisu guddiga joogtada dhammaan golyaha deegaanka golaha deegaanka degmada waajid lagu ku dhagaysadaay warbixinada kooban sideed bilood hadda laha dhaafi saasoo kale shirka maybaa lagu ka hadlaayay mayla ra-iisu laka ansaxiyay heroosaad markaasayti degsadeen golaha degmada golaha degmada waajid oo waxyaabo badan markaasayta lagu hadlay sidoo kale shirkamay baa ku hadlay mila ra-iisu guddiga oo arrimaha bulshada guddiga maaliyadda saasoo kale guddiga dib u dhiska iyo guddiga mila ra-iisu maaliyadda arrimaha bulshada iyo ku hadleen iyo guddiga amniga so waxyaabihii markaasayta la falanqay may bahnayn bay qodobo oo badan oo degmada markaasayti ka saabsan qodobada dhammaantee markaasayti nin wada qoranyin walibaba na rajayna mila rays until oo markaasayti la dhaqangeli doon shirkaasayti oo ahay kaalfadhigii koowaad oo golaha deegaanka degmada weejid oo laka hadalaayo waxyaabihii hanin qobsoomi muddooyinku intaynu guda jarnay howlahan shaqo oo degmada weejid wayba meelasayti meeleeraay ka wada hadaleen guddiga arrimaha bulshada iyo guddiga amniga iyo guddiga maaliyadda iyo guddiga dibudhiska saas dardee shirka wayba hogaamiyahada gudoomiyaha degmada wajid shirkaasiis walanka hadalaay meel eraay waxyaabihii hanin qobsoomi
deegaanada maamulka maamul goboleedka hirshabeelle gaar ahaan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan muddooyinkii da dambeeyey weliba sii xoogaysaday sicir bararka dhinaga raashinka qutul daruuriga taasay weliba sababtay in dadka markaas nololyo cakaranta suuqyada magaalada weliba lakawaay bur saliid sidii u caddeeyaan qaar kumida dadka ganacsatada oo ku nool magaalada
maalmahan sarakac ayaa ka jiray xagga raashinka sarkacaasoo hadda bilihii ugu dambeeyba uu iska jiray inkastoo in yar uu kor u soo kacayay hadda bishaanuba ugu dirayayba qaaraaba badeecadii la waayaba aalinba magaalada beledweyne sida hadda burkoo kale saliidoo kale aaday magaalada u yaraadeen maantao kale hadda bur maba yaallaba hadda baqaarka lagama helo kolba baqaarada kalena waa ilamadan umalaynayaa marka sarakac aad ahaa jiro burkoo kale inta markaan ka soo qaadno waxaa laga yaabaa laba usbuuc ka hor in la gaday labaatan iyo toddoba doollar shalayna magaalada beledweyne la gadayay jumladiisa soddon dollar ayaa la gadayay marka xadiga u dhexeeya waa arki karta hal isbuuc ayaa waxa ku korortay saddex dollar saliidoo kale waa lamid ayadana waxaa la gadayay labaataniyo toddobii bar haddana waxay gaartay soddon dollar sokorta kor kaca ku jira nafteeda soddon iyo laba dollar waaye briiska waa sagaal iyo labaatan dollar marka shorkac guudaa jiro oo haddana meel kastaa laga qaylinoo hadda ma aha wax magaalada beledweyne ku koobanoo magaalooyinka beledweyne magaalooyinka soomaaliya o dhan sarkaca waa isku mid meel kastoo wacdid waxaa lagu leeyahay sarkac ayaa ka jiro
waxaanigu aad iyo aad u kacay raashinka oo burka raashinka qudurdaruqa oo la cuno oo magaalada laga cuno ayaa saa'id u kacay hadda sarakac la xisaabi karin oo si aad iyo aada oo loo xisaabi karin oo u kacay hadda matala ka soo qabo bariisku wuxuu ahaa jiray isbuuci dhawaay labaatan iyo lix doolar hadda maanta wuxuu joogaa soddon doolar matalan ka soo qaba bariis sokortoo kale waxay ahaa jirtay isbuuci dhaweed shan iyo labaatan doolar hadda waxay maraysaa labaatan iyo soddon iyo soddon iyo kow doolar maraysaa marka niyow sarakac aad u kacsanaa jiro raashiin lawaaba jiro raashiinka lawaa waxaa waa burka saliidda maba dekadiina kama imaan wixii hadda keedka yaanta lasoo qaadan jirna waaba go-aan wax haddaas dilaa kuuran sokorta bariiska burka waa lawaa kurtiisa waa hadda magaalada waa ka go-an yahay xagga boosaaso dekada boosaaso ku imaan jiray wax hadda doona sooma xiran doomihii dabaylaha ku kacay oo hadda wax yimaado ma leh keedkaa ka soo qaadan jirna waa goy sarakac horta asal covid-19 jiray oo ummadda dhib ku haya haddana waxa u yimid badxirin oo aad u kacsanaa yimid wax hadda doomaa oo yimaado ma leh wax maraakiib oo yimaado ma leh wax yaroo keedaa laga soo qaadan jiray
wali dhegaystayaal warkii duhurna miyaasi toose aan la dareertaan golaha abwaanada soomaaliyeed iyo waliba baaqandara iyo waliba baaqandarana ciidamada qalabkudada ee dowladda federaalka soomaaliya guddoomiyaha golaha abwaanada soomaaliyeed abwaan xirsi dhuux ee waliba markaas anka baaqay ciidamada qalabkudada ee dowladda federaalka soomaaliya ankenka anteenka dhex milagna siyaasadda soomaaliya saaslimadana garabsiyan ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble baaq aan u jeedinahayo bulshaweynta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan khaas ahaan ururada bulshada rayidka ah oo aan leennahay bulshada rayidka garab istaaga ra'iisul wasaaraha soomaaliya oo haya tubtii nabadda oo haya tubtii wadatashiga oo haya tubtii heshiiska ummadda soomaaliyeed oo haya tubtii ay ku imaan lahayd dawlad beddesho dawladdaani sidoo kale waxaan baaqkaa lamida u jeedinaynaa dhammaan ciidamada qalabka sida oo aan leeyahay dalkaanu magan buu idin yahay ammaankiisa ee magan idiin ah maanta haddii dhibaato iyo fadqalallo dalkan laga abuuro oo amnigu dhibaatoodo ogaada adduun iyo aakhiraba in ilaahay wax idinka weydiinayo ummadda soomaliya kula xisaabtami doonto saraakiisha ammaanka waxaan idinka codsanaynaa inaad ku dhiirataan xaqa inaad ku dhiirataan inaad ku dhiirataan inaad la shaqaysaan ra'iisul wasaaraha inaad si dhab ah u garab istaagtaan inaad ka baxdaan beenbeenayda iyo hunnuhunnida iyo muxuu ahaa ee gacanbidaxaynta inaad ka baxdaan ciidamada qalabka sidaa khaas ahaan saraakiisha waxaan ka codsanaynaa inay dardargeliyaan ka shaqaynta amniga ra-iisul wasaarahana si dhaba u gacan siiyaan waxaan beesha caalamka uga baaqaynaa hunno hunno hadal ma aha layidhi himbiriirsina wax arag ma aha dalka soomaaliya ummadda soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa lagu og yahay inuu xilgaarsiin sameeyo
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya iyo welibaa ku hadalay dagaalka ku dareera deegaanka kabxanley iyo welibaa ka baaqay in si degdegan rooji walow dagaalka weli ku dareera dhinaca kalena madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle cali guudlaabe xuseen iyo dhinaca kiisheenka baaqi dadka ka dagaalamahaya deegaanka kabxanley iyo defow inyo roojiyan dagaalka weliban dhexee la maleeshiya beeleed gabagabadii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya jenaraal mukhtaar xuseen afrax ayaanka baaqi beelogaas in dagaalkii roojiyan guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan sheekh cismaan sheekh xuseen cismaan cali iyo odayaasha dhaqanka anka baaqi in la dhexdhaadiye dadka ka dagaalamahay meelas haddii dagaalka rooji waay weliba uuse tilmaamay in awood dawladeed adeegsado doonaan
sidaan idinku naqaani ku socda meeshaas indhaha ku eega annaga maxaa nala gudboon marka annaga waxaa nala gudboon dhiig daadanahay ma aqbali karno ma yeeli karno ma u dulqaadan karno haddoo sii socda dagaalkaas oo labada beeloodoo walaalaha ah oo isbadhalay oo waalid iyo wiil isku ah ay sii wadaan waxaan ku qasbanaa doonaa maamulkeyna heer gobol iyo heer degman oo kala harin alla subxana wataala taliska ciidanka biliiska gaar ahaan taliyaha saldhigga ee degmada beledweyne taliyaha guutada shanaad taliyaha nabsugidda kulli annagoo kaashanayna ciidamadeena qalabka sida dhammaantood qaybahooda kala duwan bulshadayna qaybaheeda kala duwan meeshaas waa tegaynaa waa dhexgelaynaa waana qabanaynaa meeshaas dhiiggaasaan joojinaynaa walaalaha waxaan leeyahay mar kale mar kale baaqiga waxa waaye walaalaha hiil walaalayaalo walaalayaalo labada dhinac dagaalamaya dagaalkaas hala joojiyo hala joojiyo hala joojiyo aan wada hadal ku bedelno
baaqyo shalgadiisan iyo weliba ha ku baahaya maamulada dowl ma- ma- ma- maamulkaas iyo dowladda dhexe ee soomaaliya kureed markii shalay dagaal foolka fool ee ku bilowday deegaankaas welibana dagaalkaas laha ku waramahaye intii uu sababay khasaare shalgadiisan dhinaca kalena warar haddaan oo deerahaya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan weliba xaqiijahana in ciidamo ku tirsan dowladda federaalka maamulka hirshabeelle iyo ciidamada amisom jabuuti iyo umbehen duleedka deegaanka kabxan gobolkaas waana ka yaalan waqooyiga magaalada beledweyne ciidamada ambahi magaalada deegaanadaas iyo weliba markaas laha ku waramahaye in iyo marka hore la kulmeen shacabka magaalada islamarkaana iyo go-dan galeen muddadii dagaaladaas dareere ciidamada ambahi dagaalka ku dareere kabxanley iyo defow iyo weliba maalmoogii lahdhaafii li waday ololaka eedan sidii dagaaladaas lanroojii lahay oo muddo dareere sidoo kale ciidamada iyo weliba la filahaye intay shal qaadan maleeshiyaadka ka dagaalamay deegaankaas oo dagaalisho muddadii dareeray usi sababay khasaare shalgadiisan oo khasaare nafeed an badan wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya cabdulwahaab ugaas xuseen ugaas khaliif iyo weliba booqasho ku roogay magaalada qaaxira ee dalka masar welibana kulon la qaaday dhigshay dalkaas maxamed saafaan weliba kulanka markaas goobjoog hayay safiirka dowladda masar ee soomaaliya waana ee wakiilka joogtada jaamacadda carabta eliyas sheekh cumar kulanka weliba markaas diiradda la ka saaray horumarka soomaaliya iyo lamaada dhina iyo xidhiir faylasadeen waalada lahaayeen lamaada bulsha weliba xuseed mudane in wasiir cabdulwahaab ugaas ugaas khaliif maalintii afaraad ku suunya masar welibana uu qeyb galay shirweynihii afartii toddobaad ee shaqaalaha carabta welibana shirkaasay dadka casuumay madaxweynaha masar cabdilfataax casiisi meelo warkaasay dhegaystayaal sinka kooyahayo duhurnimaadan weliba waa idaacadda raadiyo baydhaba magaalada baydhaba haddana akhbaaraadka banaanka kooxda taalibaan weliba rasaas ku furtay dadweyne badan oo niskakooya meel banaanbaxyo ka sameeyeen oo kayaala caasimadda afghanistan ee kaabul muuqaalo laha ku duubi goobta banaanbax ku dhiyaay weliba la aragaay dad badan oo lugtiyo kurooraya kureed markii rasaas ciidamada ammaanka afghanistan koron ridaayeen kumanaan qofood oo banaanbax dhiki weliba markaase roorana haana welibana galana guryaasho haana welibala galana goobihii ganacsigana qaar kumadana weliba markaasay injihaysdana meeli jihadii wata talaadadii laha dhaafiyahay tii kureed markii kumanaan qofood oo reer taaliba afghanistan ay banaanbax ka sameeyeen dalkaas welibana markaasa ku horjeesnyana xukunka taalibaan dibadbaxyaashun iyo weliba markaasi halkudhig eraana dooni mayno bakistan oo markaas garab sii hayta kooxda taalibaan oo la wareegtay dalweynahaas fiidiyow lahandari warbaahinta caalamka weliba muujiyayay dagaalyahanada taalibaan oo rasaas korin ridaay dadkana hayan hanulugtiyo kurooreen ciidamada ilaalada xeebaha turkiga weliba ha badbaadiyana sagaal iyo shan qofood oo magangeliyo donge kureed markii ilaalada xeebaha griiga si qasabe hankanagan biyaha badda turkiga ilaalada xeebaha turkiga weliba la ku waramahay intii oo magangelisian ilaa labaatii kow qofood oo saaranaan doomo weliba saaslamada gobol ku tirsan isla turkiga laka badbaadiyey ilaa toddobaatan iyo afar qof kale oo ndare ohkrori griiga turkiga iyo weliba use ayaa marig muhiimaga dadka markaas magangelyo doonka oo fadaha inta yurub galan kureed markii nolol ha ku waayeen dalalsho qaar kumida dadkaasay weliba dad hakuroori waddamadii oo colaad ku dareerta dalka turkiga weliba horey magangelyo uusan siiyay ku dhowaad afar milyan oo qaxooti ah oon iska jara soomaali siiriyaan ciraaq iyo waddamo kale oo ku kooyan warkii dhegaystayaal isan kula dareertan duhurnimaadan raadiyo baydhabantan inkegyantan u kulmaan warkunkan lamada ammaano allah
waa eight nine forty five fm radio baydhabo waa eight nine forty five fm radio baydhabo bulshoy bulshoy balantayna waa fm radio